alaabku fiicanta wallahi ariiqa fiican si fiican dariiqu fiican yahay sidaa Socodkii magaalada Jabuuti.
si fiican si fiican si fiican aad buu fiican yahay dariiqu aad buu wanaagsan yahay maantoo kale maan arag dariiqan u sameeyey mana haysan jirin Wadadii de imka waa tan la hagaajiyay Looyacadii iyo Jabuuti isku xidhaysay soo gaadiidkiina ma fududaan.
aa aad buu noogu fududay geed- gaadiidku awal dee laashiskaba ma ayaan ku wareejinaynin een, eh, yaan kale ku wareejinaya iminka dee shan mari buu nagu geynayaaba wadadii qotoqodogu ma jirto adoo biraaxaan tegaynaa dawladda taa mahad baan u celinaynaa taasi aad baan ugu mahadinaynaa dawladda wadadaasi noo samaysay wixii kale karaankeedana inay noo inay noo samayso un baan laga yaabaa dee Waxaad ka mid tahay adigu marka ay darawalada ama wadayaasha baabuurta isku xidhay degmadan Looyacadii qaybta Jabuuti ilaa magaalada Jabuuti. Wadadii aad baa loo hagaajiyay een awal xoog baad uga caban jirteen bal maanta ka waran.
way fiican tahay maanta aad bayna unagu fiican tahay qabqabkii iyo jajabkiina waan ka raysannay dee waan ku ku mahadsanyahay bariisaanku waan ku mahadsanyahay bariisaanku waayo bal ah, in awal waqti dheer baad ku tegi jirteen qabqab fara badan sida aad sheegtay ayaa jirtay iminka in aad baad uga raysateen waqtiga aad ku tegi jirteen soo aad ugama koobna haa aad bay uga kooban tahay awal waxaan ku tegaynay saacad iyo badh iminka waxaan ku tegaynaa soddon minit ayaan ku tegaynaa iminka oo dadkii awal da odhanaya biika maxaan ka raacnaa sidan waan ku jajabnay dadkii odhanaya iminka waxay yidhahdeenba waan nafisnayba ay awal waxaa badnaa in shilalka ka dhacay in wadadan iminka waxankee baad u malaynaysaa iminka shilkuu yar yahay aad buu ukobay shil badan iminka ma dhacdo intuu iminka digada la sameeyey waxba kama dhicin weli wadadan laamiga laga dhigay ah, wa- wax fara badan bay inagu soo kordhisay sidaad sheegtay in, ah, inagase waxaa laynagu eedeeyaa inta badan inaad dadka qiyaas xoog leh in tiradii lagu talagalay maahay tira in aad uga badan rakaabka aad ka dhigtaan marka taasoo kale soo ma jirto may may jirto intii kuraasada lagu talagalay ma qaadna qof siyaada ama jirtaba waxaa jira iminka booliis baa jira waxaa jira jeedaaran baa jira oo kotroor sameeya maalin kastiba iminka dhexdaabuu joogaa kolkuu baabuurku baxo uu baadh inta qofuu siday halkuu ka yimiday siduu u socdo waxaa dhan buu baadhaya warqadihii wixii o dhan wada sheegaya wada baadhaya wadada waxaa leedahay maca calaamadahaygii baa ku yaala qiyaasta in viteska amba in ah, xawliga lagu soconayaa waa afartan baa lagu odhanayaa in ah, calaamadihii o dhan bay wadadu leedahay soo kuwa kuma dhaqantaan haa waa run taabulooyo maydhan baa meesha wada ah dee kolka fiiraa takadiisa taabuloogeedu ku yaalaa maya kolkaa xawli u socoteed afartan baad ku soconaysaa wadada way fiicanta iminka magacaaga saddexaana Eh, cabdulbar cabdilaahi bal cabdo ka waran dee waa kanna waa waqtigeeda soo noqonayiin dadkii reer jabuuti aan ah, dad badan baa halkan maraya degmadii looyacadeen joognaa qaybtii jabuuti bal ka waran isu socodka isu socodka wallaahi aad buu yaryahay Eh, dadka reer jabuuti halkan dhibaata ku haysta Eh, dad waxba looma fududaynayo Eh, waa inaad dee, eh, xal la dodoonaa xal ee dadka ay dhibaata ku haysta dhaka shishana dhakii dhakii sokona waa laga xidhay dadkii waraaqihii iska haysta jabuuti wixii hore kaararkuga haysta iyo dhibaatan ku haysta marka waa inaad soluusion la dodoonaa dadku xagaabax way soo wada noqonaya iskooladii baa ayaa lagu soo noqonaya halkaa dhibaato weyn baa taala
marka in ah, dadku way ku dhibaataysan yihiin aad aad aad aad dadkiyo waraaqii wadaninima dadkiyo wadaniya oo wuxuu iska sitaa iyo haddana dariiq lagu adkeynaya oo xilliga doonaan maraya oo xilliga doonaan la xajinayo marka dadka waxaa- waxaan doonaynaa inaa xal loo helo annagoo dadkii degmada dadka inaa xal loo helo oo meel ay biyo ka cabaan bay laayihiin labadii frontier dhexdooda ku dhinteen dadka waa inaa xal loo helaa ramadaan muuse v o a jabuuti